baraarugnay guri dirskeena oo dab xoogla ka kacay dabkaas oo guriga wuxuu iska ahaa jiingabo dabkii waa la damigeri waayey dariskii uu soo gurmaday laakiin waxaa ku geeriyooday meeshaas toddoba qofood oo hal qoysa ma garad waa gartay
marka maamadii guriga waa dadka ka soo baxsatay iyo aabihii oo dhaawac culus soo gaaray maamadii kadib waxay fiirsan weyday ilmaheedii oo ku laabatay si u badbaadisay ilmihii kadib albaabkiia ku dumay jingadii kuwada duntay dabkii wuxuu noqday dab la damin waayo dadkiina meeshaasay ku qurbaxeen dhammaantoodba oo hooyo laba iyo shan cunug ay dhashay iyo gabar markaas diris oo qaraabay ahaayeen usoo marsaday habeenkaas la joogtay lixda way geeriyeen marka hadda askeydii aan qabaqaabeyna hadii la yidhaha xilliga dabku dhashay imise sac bay ahayd
waa todoba saacbin hal todoba saac
maxay tahay sababta dabka ka dhalisay markaa wallahi sababta lama yaqaano kule sababta ilshayasima laakiin waxaa loo badanayaa dabka inuu ka kacay koronto sida dadka dariska ay sheegayaan waxay leeyihiin dad wuxuu sababsaday koronto waayo
waa gartay marka maxaa maxaa gurmad hoo dadkaasi loo sameeyey ilaa iyo markii dabku dhashay habeenimaheed waa ogtahay magaalada saqdhexe ahayd taleefano badanaa la dirdiray ilaah amarkiis waxaa noo soo gurmaday u yimid gobolka banaadir laba ambalaas ka socotaa timid marka ambalaasyada haday imaan lahayn waxaa laga yaabaa dabkaas inu gaari lahaa diriska iyo meel ka fog bes dabkood uu ka dhacay
gurigooda marka halkee degmada yaakshid ugu yaallaa
maxaa tiri halkeed guriga degmada yaakshid ugu yaallaa halkee ka degan yihiin degmada yaakshid degmada yaakshid wuxuu ka yaalaa agaarka saldhiga yaakshid wuxuu diris leeyahay shagti haddaa garanayso ama degmada yaakshid wuxuu kasoo horjeeda ama saldhiga yaakshid xaafadda kasoo horjeeda waa laamiga wuxuu jiraa saddex boos ka egta laamiga sodonka waa gartay dadka dhaawacmay hadda xaaladooda waa sidee walaa abii rarkaa dhaawacmay dhaawac culusna uu gaaray waxaa maqlay in wada isbitaal uu ku jiro oo koomana uu ku jiro oo miirna uusan lahayn
markii ugu horreysay miya oo dhacdo noocaan oo kale aad degmada ka dhacdo wallahi waa markii ugu horreysay waayo aragno dhacdo noocaan oo kale ah guri gubta waa arki jirnay oo la dumiyey laakiin guri gubta oo todoba qofood ku dhimatay waa dhacdo nagu nagu cusub oo uguba oo hadda aan aragnaa